بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida walaalkeen uu inoo sheegay mawduuceenna wuxuu ku sheegay aayad qur'aanka ka mid ah oo weliba fii suurati tawba jus ka mid ah aayadda jus ka mid ah ayuu cunwaanka mawduuceenna uu ka dhigay oo ah waridwaanun min allahi akbar sidaas ayuu walaalka ii soo gudbiyey jazaahu allahu khayran waa mawduuc runtii aad iyo aad u weyn waa juz oo aayaddaas ka mid ah waridwaanun min allahi akbar macnaheeduna uu yahay raalli ahaansho ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu addoommadiisa ka raadi noqdaa ridahaas ayaa wax walba ka weynin badan raalli ahaanshaha alla uu ka raadi noqdo ayaa wax walba dadka ahlu jannaha ah kaga weynin badan nicmo kastoo la siiyey taa ayaa kaga weynin badan aayaddaas sidaan sheegnay juz'un min aaya wey waxay ku jirtaa fii suurati tawba aayaddaas waxaa ka horreysay oo laga hormariyey yacni juskaas aayadda ay ku jirto iyo aayadaha ay ku sugan tahay oo sifaadka dadka mu'miniinta iyo waxay helayaan ah alle agti ay ku leeyihiin waxaa ka horreeyey munaafiqiinta oo rag iyo dumar ah sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin iyo waxa ilaahay ugu talagalay aakharo ugu talagalay oo cadaaba iyaga iyo kufaartuba naar inay leeyihiin ah aayaddaasaa ka horreysay markaasaa aayadahaas baa ka horreeyey markaa kadib baa aayadahan la daba dhigay waxaa loo daba dhigay oo aayadahan ilaahay noogu sheegay oo raadi ahaanshaha ilaahayna nala kugu sheegay inuu wax walba ka weyn yahay qofka mu'minka ahi in uu iska ilaaliyo tilmaamahaas munaafiqiinta ay leeyihiin kuna sifoobo uuna ku tilmaamnaado dadka mu'miniinta oo rag iyo dumarba leh sifaadka ay leeyihiin inuu ku tilmaamnaado la doonayo marka arrintaas baa maaragtay sababta loo soo sheegay wey waxaa ka horreeyey aayadahan aayaddan waxaa ka horreeyey allaahoo odhanayo almunaafiquuna والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله حوليه المنافقون والمنافقات ragga iyo dumarka nifaaqa ku sifoobay munaafiqnimada ku sifoobay qaarkood qaarka kale ayay isla yihiin macnaha awliye isku yihiin wey ayagaa isleh markaasaa sifaadkoodii la yidhi ya'muruuna bilmunkari wayanhawna can ilmacruuf waa cagsiga dadka mu'miniinta ah waxay isfaraan wax alla wixii munkaroo sharciga uu reebay oo allah uu reebay ayay isku tirtirsiiyaan samayntiisa la sameeyo oo isku boorriyaan waxay iska reebaan wax alla wixii macruuf ahoo wanaag ahaa oo allah iyo rasuulkiisa ay fareen ayay iska reebaan kufrigiibay isku dardaarmaan iimaankiiba iska reebaan munaafiqnimadiiba isku dardaarmaan yacni waxa waaye ikhlaaskii iyo tawxiidkii iyo sunnadiibay maaragta iska reebaan bidacdiiba isku dardaarmaan macaasida isku dardaarmaan daacadoo dhan ba iskaga wa iska reebaan taa waa sifo xuno ay leeyihiin sifada labaad waxa weeye wayaqbiduuna aydiyahum waxa weeye gacmahooday laabaan oo loo jeedo khayrka uma adeegsadaan haddii ilaahay xoolo siiyo sakadii ay dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo ducafadu ay ku lahayd ma dhiibaan oo ma bixiyaan dariiq khayr ah xoolaha kuma bixiyaan sharta unbay ku bixiyaane khayrkay gacmahooda ka laabtaan hadday waajibkii tahay iyo hadday shay manduuba tahayba labadaba wax khayr uma adeegsadaane sharta ayay u adeegsadaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi nasullaaha allay iloobeeno daacadiisoo dhan bay ka tageen ku camalfalkii cibaadadii salaadii soonkii acmaashii khayrka ahayd oo idil bay ka tageen markaasuu fanasiyahum allana uu ka tegayo maaragtay uu iloobay macnaha nisyaanka halka waxaa loo jeeda macnaa tarki waay ayagana cadaabku ilaahay uga tegay subxaana wa tacaala markaasuu alle tilmaamay munaafiqiinta inay dad faasiqiina yihiin rag iyo dumarba daacada ilaahay kuwa ka baxay alkhaarijiin can daacati illaahi wey markii tilmaamaha xun ay leeyihiin la sheegay ayaa waxa ay alla agtii ku leeyihiin maalinta qiyaamahana ilaahay raacay wacada allaahu almunaafiqiina walmunaafiqaati walkufaar wacdi waa ballanqaad ilaahay u ballanqaaday in allaha laa yukhlifu lmicaad ilaahayna ballanqaadka kama baxo allah wuxuu ballanqaaday ragga munaafiqiinta ah iyo munaafiqaadka dumarka ah iyo gaaladaba kufaarta kufriga caddaystay laanna nifaaqa waxaa la kufri calooleed bay wadaadadu yidhahdaan daahirka islaamnimo muujisana dadkiibuu jihaadka u raacayaa mu'miniintii salaadiibu masaajidka la gelayaa inuu sooman yahay dadka markuu la joogo istusaayaa islaamnimadoo muujisanaya laakiin xagga qalbiga ayuu kaafir ka yahay walidaalika kaafirkan kufrigiisa caddaystay muslimiinta munaafiqan ku dhex jira ayaa uga dhib badan walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar munaafiqiinta dadka noocaasa xataa kufaarta waa ka sii hooseeyaan naarta meesha ay ka gelayaan darajada uga hoosaysa leeyihin muxuu alla u ballanqaaday saddexdaas yacni ragga munaafiqiinta ee dumarka munaafiqaadka iyo gaalada caddaysatay kufrigii naara jahannam naartaa jahannama la yidhaahday leeyihiin weliba ayagoo khaalidiina fiihaa ay ku waarayaan weligood ay ku jirayaan leanna kufri qofka ku dhintaa gaalnimo qofka ku dhintaa oo ilaahay kufri la hor istaagay munaafiqnimo naartaas ayuu ku waaraa weligii ka bixi maayo walciyaadu billaah markaasuu rabbi wuxuu yidhi hiya xasbuhum waa midda ku filanay waa naara jahannam baa ku filan wey waa taas wey walacanahumullah ilaahna wuu lacnaday oo ilaahay naxariistiisu ka fogeeyo ka dheereeyey raxmad alle marna ma arkaan walahum cadaabun muqiim cadaab daa'ima oo muqiimahoo weligii jiraayo ayay leeyihiin oo alla agtiisa ku leeyihiin weyaan marka sifaadkaas xun markii la sheegay yaa taxdiiran min haaulaa kuwaas oo laga digaya baa dadkii mu'miniinta la leeyahay war sifaadkaasay munaafiqiintu leeyihiine idinka iska ilaaliya haddaa mu'miniintii tihiin oo sifaadka ay mu'miniinta leeyihiin yaa loo tiriyey tilmaamahay leeyihiin baa la sheegay alla wuxuu leeyahay والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم marka waa maxal shaahidka waa kana dadka mu'miniinta ragga mu'miniinta ah oo alle iyo rasuulkiisa rumeeyey gabdhaha mu'minaadka ah ee alle iyo rasuulkiisa rumeeyey bacduhum awliyaau bacdin qaarkood qaarka kale ayay awliye isku yihiin kuwo isku gargaaro isku kaalmeeyo isxiriiriyo ayuu ilaahay ka dhigay saasuu rabbi sifadooda ka dhigay sifadoodu waxay khilaafsan tahay tii munaafiqiinta ya'muruuna bilmacruufa yanhuuna cani lmunkar munaafiqiinta awal maxaan ku soo sheegnay ya'muruuna bilmunkari wayanhuuna cani lmacruuf uu ahaa kuwan cagsi weeyo macruufkay wanaagga ayay dadka faraan ayagaa isfara ummaddana way faraan munkarka iyo waxa shareecada ay diidan tahay oo kufriga u horeeya shirkigana way iska reebaan tan labaad ilaahay ateecaan wayuqiimuuna salaa salaaddii bay oogaanay tukadaan meesha munaafiqiinta aysan cibaadaysanaynin ilaa hadday tukanayaan riyaa iyo istusus inay u tukadaan mooye ayagu salaadda way ogaan wayutuuna zakaa zakadana way dhiibaan meesha ilaahay uu yidhi wayaqbiduuna aydiyaha munaafiqiintii gacmahooday laabaanoo khayrka kama bixiyaan kuwan wayu'tuuna zakaawo zakaday dhiibaan oy bixiyaan wayutiicuuna allaha warasuulahu allahi rasuulkiisana way ateecaanoo wixii alla iyo rasuulkiisa ay amraan way fuliyaan wax alla waxay alla iyo rasuulkiisa ka reebaanna way ka haraan markaasuu rabbi yidhi ulaa'ika sayarxamuhum allah dadkaas alla allah ayaa u naxariisan maxaa yeelay ina allaha casiizun xakiim alla waxa weye waa alla cizi iyo sharaf oo dhanba leh haalib ahoo cid ka haalib noqon kartaa hijirin waa alla xakiim ahoo xikmo leh oo yadacu alashyaaa fii mawaadiciha almunaasib ashyaadana shay walba meeshii ku habboonayd ayuu rabbi dhigaa subxaanahu watacaala markii intaa sifaadkaa wanaagsan ay leeyihiin lasoo sheegay oo khilaafsan sifaadkii munaafiqiinta ayaa haddana waxay alla agtii ku leeyihiin qiyaamaha markii la tago oo wanaag ah baa la sheegi sida gaaladii munaafiqiintaba loo sheegay waxay alla agtiisa ku leeyihiinoo ciqaab iyo cadaab ahaa iyo lacnad kuwan cagsigeeday leeyihiin wacda allaahu almu'miniina waalmu'minaat جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله الله حبالا قاضي المؤمنين الرق مؤمنين تاه وإله رسولك سر ميسا والمؤمنات هوانك مؤمناتك أه والله رسولك سر ميسا حبالا قاضي جنات جنوين beero waaweyn oo tajri min taxtiha alanhaar webiyaashu ay iska hoos socdaan geedahooda hoosteeda daarahooda hoostooda beerahooda ay biyihii iska socdaan anhaartaas waa la jamciyo nahara lama dhihin anhaara le webiyaal webiyaashaas qur'aanku ilaahay ku sheegay fii suurati maxamed waa afar webi waa mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maa'in gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuh وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفرتا وبيوي أي إليه كان كوباد وحوي بيئ نظيف أهو ولقد أنا قرمين هلا بيني كان لباد وحوي بيئ اسك الصعود وبيئ اسك الصعود وعانو أو أو ضدن كود ما شاء الله وياه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ضدن كيس مرنا أسس بدلين وناك وكلي وياه هلا بيني iyo webiyaal malab ahoo iska socdo webiyaal khamro ahoo iska socdo khamradan adduunka aan la mid ahayne midda aakhareoo laa fiiha qawlun walahum canhaa yusafuun laguma wareero mid lagu waashana ma aha caqligaagana miduu ka tegaya ma aha madax xanuunna ku arki maysid anhaartaas ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin webiyaashaas ayay leeyihiin webiyaashaas uu rabbi noo soo sheegay subxaanahu watacaala xaggee bay ku sugan yihiin yaah xaggee ku sugan yihiin fii jannaati cadnin allah wuxuu leeyahay wacd allahu almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar min taxtiha alanhaar yacni waxa weeyaan khaalidiina fiihaba ku xigto weligood way ku jiraayaan laga saari maayo waa ku waarayaan ka dhiman maayaan ka duqoobi maayaan waa ay nicmada ku jirto waa idinka dhamaata la odhan maayo weligood bay ku jirayaan khaalidiina fiiha waxay kaloo leeyihiin wamasaakina tayiba guryo wan wanaagsan xagee bay ku leeyihiin guryaha wan wanaagsan fii jannaati cadni nagaanshaha jannadiisi waa mid weligeed ay ku nagaanayeen oyna marna laga saaraynin wey fii jannaati cadni intaa markii la sheegay bal hadda fiire waxay alla agtiisa ku leeyihiin jannooyin beero waaweyn webiyaal kala duduwan waa kuwa weligood ku waaray guryo wan wanaagsan bay janno weligood nagaansho un dhexdeeda ay tahay yay ku dhex jirayaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi wuxuu aayadda ku khatimay intaa aan soo sheegno oo nicmo ah mid ka weynin badan buu rabbi noo sheegay subxaana watacaala wuxuu yidhi waridwaanun min allaahi akbar waridwaanun raalli ahaansho oo min allaahi alla xaggii ka ahaatay akbaru weyni badan maxay ka weyn tahay jannaadkan aa sheegaysid jannadan markii ridaha ilaahay loo eego loo fiiriyaa waxa weeye wax yar wey ridaha ilaahay baa ka weyn nicmo kasta kulligii hadduu ilaahay qofka ka raadi noqdo waa iloobayaa wey markaasuu rabbi yidhi daalika huwa alfawzu alcadiim ridaha ilaahay oo la helo waa liibaan aan liibaan kaloo ka weyni jirin waa taa weeyaan marka aayaddaa marka waxaa loo keenay sifaadkaas wan wanaagsan inaynu ku sifowno iskana ilaalinno tilmaamaha munaafiqiinta ay leeyihiin waa inuu qofka mu'minka ah rag iyo dumar wuxuu noqdaba ku sifoobaa taacada ilaah inuu u istaago waajibaadkii oy ka mid tahay alamru bimacruuf wanahy can almunkar khayrkood dadka loo sheego sharta oo laga reebo salaaddii oo la oogo sakadii oo la guto waxay dhaxashiinaysaa qofka inuu jannadaas iyo ridaha ilaahay uu helo jannada in lagu abaalmariyo marka hore dabadeetana ridaha ilaahay oo ka sii darajo sarreeyo oo annicmatu alcudmaa la yidhaahdo nicmada ugu weyninka badan ah inuu ilaahay siiyo subxaana wa tacaala weyaan ridaha ilaahay subxaana wa tacaala oo wax ka weyna aysan jirin allah qur'aanka wuxuu noogu sheegay waxyaalo badan oo kaa hor istaagayo inay jiraan waxyaalo badan oo kaa shuqlinaayo inay jiraan marka inaadnan anagu aanan ridaha ilaahay helitaankeedii raadinteeda aysan waxyaalahaas naga mashquulinin oo i ka mid tahay min maladaati alxayaati addunya adduunka waxyaalaha macmacaanka ah oo wanaagga dadku ay jecel yihiin ay ku tartamaan yacni inaysan naga mashquulinin baa la rabaa waxaana lakugu dikrinaa waridwaanu min allahi akbar naloo leeyahay oo lakugu sheegayahay waxa weeyaan waa inaysan arrintaasi digitaan waa inuusan naga mashquulin nalo kaga digaayo wey fii suurati alxadiid allah subxaanah watacaala wuxuu leeyahay markuu adduunkan sifeeyey oo waxaa bani aadamka taacada oo kaga mashquulo ah ridaha ilaahay helitaankeeda oo kaga mashquulo ah markuu tilmaamayey wuxuu yidhi iclamuu anama alxayaatu addunyaa lacibun walahwun waziina وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع القلوب هذا في رأي داس أدونك إله نو سوري بني آدم كوحة مشغوليه وطاعديسي iyo cibaadadii iyo ridaha ilaah inuu gaaro ka mashquulin karaa waa adduunye jacaylkaas ba adduunka lagu tartamaa adduunka lagu tartamaa waxa weeye alla wuxuu leeyahy ogaada dad yahow adduunyadanba inayba tahay lacibun walaa wax lagu ciyaaro oo waktigii dantii maslaxadaadii aad kaga daahdo oo wax qiimahay leedahay aanan jirin wasiinatun wax dhaldhalaal iyo qurux weeye ayada dhama indhaha jecel yihiin watafaakhurun baynakum inaad isku faantaan idinka iyo watakaathurun fi lamwaali waalawlaad farabadni aad badsataan oo iskugu faantaan anaa kaa maal badan anaa kaa awlaad badan anaa kaa jah sarreey anaa saan ah yacni taasoo kale wey markaasuu adduunka noocaasa xaalkiisu muxuu la mid yahay kamathali gayfin acjaba alkufaara nabaatuhu wuxuu la mid yahay roob inta samada ka soo daay dhul qallalan ku soo daay doog uu dhashay oo dooggii dhulka dhan wada cagaar ou noqday qurux keliya u noqday weyaan markaana dadkii beeralayda ahaa nabaadkaas iyo dooggaas soo baxay oo cajab geliyoona dhulkan qurux badana doogga saaran fiiri quruxdiisa indhaha u cagaarka indhaha u roon markaasuu uma yahiiju fataraahu musfarra durbadiibu waa qallalaya mid eber buu noqday dabaysha hadba dhinac u kala tuurtay uma yakuunu xutaama burbur buu noqonay markii kabacdi sooma jeeda doogga hadda soo baxay ee dhaldhalaalayay muddo yar kadib waa qallalaya marka hore waa dharaya waa qallalaya kadib dabayshaa kala bitinayso dabayshaa kala bitinayso adduunkuna sidaas oo kala weeyaan laakiin aakhira markii la tago laba arrin baa jirto wa fi laakhirati cadaabun shadiid dadka ilaahay aanan atiicinoo ridaha ilaahay aanan helin aakhira cadaab adag bay ku leeyihin cadaabkaasaa qiyaamaha yaala waxaa kaloo yaala wamakfiratun min allah dambi dhaaf iyo waridwaanun raadi ahaansho xalshaahidkeena waa kaa waridwaan makfira waxa waye marka hore dembigaada inta laguu dhaafo adoo daahira jannada ilaahay gelaysa adoo najisa ma gelaysid oo dembi wada wato markii lagu daahiriyo baad jannada ilaahay gelaysa markaad jannada gashana waa ridwaanun min allahi akbar adduunkuna waa noocaas marka inaan iska ilaalino yaana lakugu talagala allah saasuu u leeyahay subxaana watacaala wuxuu kaloo rabbi subxaana watacaala leeyahay fii suurati aali cimraan waxyaalaha shawaakilka ridaha ilaahay qofka ka mashquuliyo oona la kaga digayo ayuu rabbi noo sheegay subxaana watacaala wuxuu rabbi leeyahay زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات عد جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إلى آخر الآية شهد الله نحن. إلى آخر الآية وقال الله سبحانه وتعالى dadka waxa loo qorxiyey oo daacada ilaahay ka hor istaago oo wanaag yani maaragtay khayrkii iyo ridihii ilaahay ka hor istaagayaahay waxa weeyaan waa zakhaarif addunya adduunkan maaragtay ayaa maaragtay ka hor istaagaya zuyina linnaasi dadka waxaa loo qorxiyey xubu shahawaat waxyaalaha macmacaan jacaylkooda ay jecel yihiin ragga min annisaa'i dumarkii ka mid ah dumarkuna ay raggu jecel yihiin ragguna ay dumarkii jecel yihiin walbaniin awlaad markay dhashaan ilmuhu waa la jecel yahay adduunka aad baa loogu waa marmarka qaarkood aakhiradiisuba dhaafiya jacaylkooda ayaad arkaysaa walqanaatiir almuqantarati min aldahabi walfida xoole aad u tiro badan oo dahab iyo fida ah qalin iyo dahaba qofku aad buu u jecel yahay inuu helo walkhayr almusawamati walancaam fardaha iyo ancaamta oo loo yaqaano geelii lo'dii arigii saddexdaas ancaam la yidhaahdaaye iyo fardihii bay jecel yihiin iyo walxarf beeraha beer weyn asendooyin waaweyn inuu yeesho oo geed walba uu ka baxayo miro kasta u dhalinayo waxaas ayaa shawaaqilka adduunka ku mashquulinaya muxuu yidhi rabbi markuu inta ka soo sheekeeyey daalika mataacu alxayaati addunya warkaa waxa weeye waa adduun uun raaxadiisee ridaha ilaahay idinka mashquulinin wey wallahu cindahu xusnulma'aab alla agtiisa waxaa ah meel loo noqdo kan ugu wanaag badan oo jannadiisiya ilaahay agtiisa ah markii intaa la yidhi baa rabbi wuxuu leeyahay xusnulma'aabkii baa loo sii fasiraya meel loo noqdo kan ugu wanaaga badan ayaa loo fasira oo laleeyahay qul a unabbi'ukum bikhayrin min daalikum war ma idiin sheegaa ku dheh nebi maxamed waxaad ku tiraa ma idiin warramaa ma idiin sheegaa adduunkaas iyo zakhaarifta iyo mataaculxayaati addunya waxa idinkaga khayr badan ma idiin sheegaa ها ربي نوشيقو للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تدك إلهي كبقى ألا أكتب حكوليه جنوين أو وبياش أنصو الشيقن هوستو ذا السعوداني ولقود كواريا وأزواج مطهرة حاسس وطاهر أه ورضوان من الله وتهدنا فيري رضا إلهي مركز جنة لا سلام haddana ridihii ilaahay bay helaya ridwaanu min allah wallahu basiiru bilcibaad kuwaas waa kuwee marka dadka liladiina attaqow cinda rabbihim liladiina attaqow laleeyahay waa kuwa ilaahay wuxuu yidhi aladiina yaquuluuna rabbanaa inanaa aamanna kuwa yidhaahda wey rabbigeenow inanaa aamannaa adaan waan rumaynay adiga iyo rasuulka iyo rusushaada iyo kitaab kutubtaada iyo aakhiradii kulligaan rumaynay aamanna fakfir lana dunuubana adduunka intaan joogno dunuubteenna noo dhaaf noo dhaaf rabbiyo waqinaa cadaaba annaar naarta cadaabke naartaasna cadaabkeeda naga ilaali asaabiriina waa dadka sabro macaasida ka sabro qadarka ilaahay ku sabro yacni ma aragtay maxaa la yidhaahdaa taacada ku sabro dadkaas weeyaan wasaadiqiina kuwa allah rumeeyo rusushiisa rumeeyo kutubtiisa rumeeyo yowmal aakhara rumeeyo malaa'igta rumeeyo waa kuwaas weeyaan waalqaanitiina kuwa khushuucsan oo ilaahay ateecsan mutiiciinta ah weeyaan waalmunfiqiina kuwa xoolahooda wax ka bixiyo oo xaqii lagu leeyahay oo masaakiinta ku lahayd aqribada ku lahayd owlaadda ku lahayd aswaajta ku lahayd xoolahooda wax ka bixiyo waalmustakfiriina bilasxaar saxarka markii la gaaraa wakhtiga dadka ay hurdayaan inta hurdada ka soo kacaan istikfaar ilaahay weydiisto oo ilaahu noo dambi dhaaf yidhaahdo dadkaas weeyaan dadka iska leh ilaahay mutaqiinta jannaadka iska leh waa dadkaas wey marka dheeldheel lagu heli maayo wax dheeldheel iyo sahal lagu helayo ma lehe shaqay u baahan tahay dadkaas ridaha ilaahay walaalayaal waana loo sheegay wax alla wixii ridaha ilaahay laga hor istaagayay waa zakhaarif adunyaa wey mataacu lxayaati dunyaa wey inaa iska ilaalinaa la rabaa ridwaanka ilaahay wax walba inuu ka sarreeyo sida aayadaha qur'aanka aan tilmaamnay ridaha ilaahay axaadiista nebigana dhowr xadiid buu nebigeenna kaga warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixankooda ay ku soo saareen xadiid abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu abu saciid alkhudri nebiga uu ka wariyey wuxuu leeyahay ana nabiya sala allahu caleyh wasalam qaal nebigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul waxadiid alqudsi buu ka warramaya allah baa wuxuu odhanay maalinta jannada qiyaamaha markii la tago mu'miniinta jannada ay galaan ayuu allah yaquulu wuxuu leeyahay liahli aljanna dadka jannada galow la hadlaya yaa ahla aljanna war dadka jannada ku jirayow waa loo dhawaaqay markaasay fayaquuluun waxay odhanayaan labayka rabbanaa wasacdayka allahayo waa ku ajiibnay liibaantaade waa ku ajiibnay bay yidhahdeen labayka rabbanaa wasacdayka bay yidhahdeen markaasuu alla wuxuu leeyahay ila jannadii nicmadaan soo sheegaynoo dhan bay haystaane markaasaa waxaa la leeyahay hal radiitum dadii ahlu jannaha mar haddii jannada aad gasheenoo nicmo walba aad haysataan soo raalli maahidiin ma raalli noqoteen wey markaasay waxay leeyihin fayaquuluun wamaa lanaa laa nardaa waqad acdaytanaa maa lam tucdi axadan min khalqi allahayo maxaan u raalli noqon weynay adiga oo na siiyey wax aadan axad addoommadaada ka mida aadan siinin ayaadna siisay oo dad badan baan jannadii ilaahay helin oo cadaab ku jiro annagana nacmadaasaadna siisay marka maxay taha waxa noo dhiman weeye markaasuu fa yaquulu allah wuxuu leeyahay ana uctiikum afdala min dalik waxaan idin siinayaa jannada aad ku jirtaan iyo nicmadaad haysataan wax ka fadli badan ayaan idin siinayaa buuri markaasay la yaabeen oo nicmadan wax ka badan miyaa jiro oo jannadaana markaasay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rabbi wa ayu shayin afdalu min dalik oo muxuu yaa allahayow nicmada aan ku jirno shayga ka fadliga badan oodna siinaysaa muxuu yahay markaasuu alla fa yaquulu wuxuu rabbi leeyahay uxillu calaykum ridwaanii falaa askhatu calaykum bacdahu abadaa waxaan idinku dejinayaa raalli ahaanshahaygaan idin siin idiinna caroon maayo markaa idinka raalli noqda dabadeed weligii caro ilaahay arki maysaan nicmo ka weyni badan oo ay heli lahaayeen markaa ma jirto weeyaan waa nicma aad u weyn yacni ilaahay subxaanahu watacaala ridihiisa uxillu calaykum ridwaanii falaa askhatu calaykum bacdahu abada hadal aad u qiimo badan ilaahay subxaanahu watacaala allah waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wasifaatihi alculaa in uu ridihiisaasna siiyo uusan noo caroonin ayaan alla weydiisanayna riwaayo imaam alxaakim fii musnadihi uu ku warinayo xadiid can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ana nabiya sala allahu alay wasalama qaala yacni rasuulkeenna wuxuu yidhi idaa dakhala ahlu ljannati aljanna hadday dadku ahlu jannada jannada galaan rag iyo dumarba qaala allah baa wuxuu leeyey qaala nebigu wuxuu yidhi yaquulu allahu caza wajal allah wuxuu ku oranayaa dadkii ahlu jannaha ahaa hal tashtahuuna shay'an fa aziidukum war waxaad jeclaanaysaan ma jira ahlu jannahiyow aan idiin kordhiyo wax idinka dhiman oo aad jeceshihiin oo aan idiin kordhiyo ma jira oo aan idin siiyo su-aashaasaa la weydiiyey fayaquuluuna markaas waxay ku jawaabayaan rabbanaa wamaa fawqa maa actaytana rabbigeenow waxa aadna siisay waxa ka sarreeyaa maxay yihiin annaga maba garanayna ma waxa aadna siisay nicmada aan haysanno nicmo ka weyn miyaan rabbiyow helaynaa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaquulu alla wuxuu leeyahay ridwaanii akbar aniga raadi ahaanshahayga ayaa ka weynin badan nicmadaas aad haysataan waa taa wey waa mawduuceennii oo hadda aanu ka hadlaynay wa ridwaanun min allaahi akbar weeyaan ridwaanii aniga raalli ahaanshahayga idinka raadi noqdo ayaa akbaru nicmada aad ku jirtaan ka weynin badan weeyaan isagaasaa ka weynin badan marka walaalayaal ridahaas ilaahay waxa lagu helo nicmadaa ilaahay waxa lagu helo ridaha ilaahay waxa lagu helaahi waxaan soo aragnay wax alla wixii naga mashquulinayay inna loo sheegay oo adduunka la daba ordo adduunkoo la daba ordo in laiska ilaaliyo arrintaas wey waxa lagu helaa marka waxa weeye waa alikhlaasu waalmutaabaca waxa lagu helaa camalkeenoon ilaahay u baraxtirno oo aanan cid kale la wadaajinin camalkeenna aan samaynayna iyo daacadeennana annabi maxamed ku waafaqna salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo aanan bidca la imaanin sidaasana laka rabaa waxaad ogtihiin ikhlaaska inta qur'aanka la isku faraahi aaday u tiro badan tahay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fii suurati zumar wuxuu leeyahay facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin alaa lilaahi diin alkhaalis war ilaahay caabud oo keligii camalkaaga iyo tawxiidkaada u saafiyeel maxaa yeelay isagaa iska leh yacni maaragtay tawxiidka khaaliska isagaa iska leh tawxiidka khaaliska allah iska leh aayad kale oo isla fii suurat zumar ku jirtaahi wuxuu leeyahay allah qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diinii qul waxaad tidhaahdaa waxaad tidhaahdaa allaha acbudu alla oo keliyaan caabudayaa mukhlisan lahu diinii aniga oo diinkayga iyo tawxiidkayga u saf yeelay cid kale maaragtay ilaahay maaragtay la caabudi maayo sidaasaana laka rabaa fii suurati khaafir alla wuxuu leeyahy huwa alxayu laa ilaaha ilaa huu fadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin alxamdu lilah rabb alcaalamin allah waa allaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin isaga mooye marka rabbi keliya caabuda camalkiina u saafi yeela alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka arrintaas waa waxa weeye waa ikhlaaskii w ikhlaas wa haddii camalkaaga ikhlaas laga waayo oodan ilaahay u barax tirin waxa weeye oo alla keliya aadan camalkaada u saafi yeelin cid kale wax ugu darto hadday baryaday tahay ilaahay keliya bari sacbada u horso alla keliya tala saaro alla keliya dhib markuu jiro u qaysho asagaa wax ku tarayo cid kale ha raadinin mau jeedaa alla keliya tala saaro alla keliya kaalmo weydiiso alla keliya magangal alla keliya wax u gowrac waxa waaye tawxiidkaada ilaahay u saafiyeel weya mutaabacadana waana laka rabaa mutaabaca waa in nabiyullaahi maxamedna lagu raaco walidaalika aayaddan fii suurati alkahfi ku jirtaa alla wuxuu leey qul innamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbii falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadat rabbii axada falyacmal camalan saalixa marka la leeyahay waa mutaabacadii yani nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ku raac camalka saalixa mutaabacadii walaa yushrik bicibaadati rabbii axada ayadana waa shirkigiiyo laga digay ikhlaaskii waa alla keliya camalkaada u faraxtir cid kale ha ugu dara sida alimaamu suyuudi kitaabkiisa miftaaxu ljanna uu ku soo guuriyo can saciid ibni jubayrin raximahu llah saciid ibnu jubayr waa taabicigaas aad garanaysaan mufasirka ah wuxuu yidhi ilaahay ma aqbala buu yidhi laa yuqbalu qawlun wa camalun ila biniya walaa yuqbalu qawlun wa camalun waniyatun ilaa bimuwaafaqati sunnah wuxuu leeyahay hadal wax lagu hadlo waa cibaadada afka laga sheego camal qalbiga iyo xubnaha iyo carabkaba laga laga camal falo lama aqbalo ilaa inuu qofkaa niyo khaaliso tawxiid la yimaada mooye tawxiidkii ikhlaas inuu la yimaada mooye walaa yuqbalu qawlun wa camalun waniya qowl aad ku hadashay iyo ficil aad samaysay iyo qalbigaada oo ikhlaas aad kala timid ayagana wax ku tari maayaan lamana aqbalo ilaa bimuwaafaqati sunna in nabiyullaahi maxamed sunnadiisii lagu raaca mooye lama aqbalo camalka mubtadaca ah ee saaxibkiisa u bilowdo lama aqbalo ilaahay ma aqbalaya subxana wa tacaala alimaam ibnuqayim aljawziya raximahu llah kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu ku yidhaahdaa alcamalu bigayri ikhlaasin wala iqtidaa kalmusaafiri yamla'u jiraabahu ramla yanquluhu walaa yanfacu wuxuu leeyahay camal qofka uu sameeyo haddii camalkaasi ikhlaas laga waayo dayashana laga waayo nebiga lagu dayda laga waayaa qofka camal uu sameeyey ilaahay dartii uma samayn nebigana kuma waafaqin markaasoo kale qofkaa wuxuu la mid yahuu yidhi qof musaafira oo raba zaad inuu qaato zaadkii uu qaadanaya sahay buu qaadanaya leanna markaad safrayso waa inaad dharkaagii boorsadaada ku xirxirataa wixii aad cuni lahayd wixii aad ku noolaan lahayd waa inaad diyaarsataa musaafirkaas wuxuu la mid yahuu yidhi oo boorsadiisii iyo jiraabkii u watay baalkan dambaska la yidhaha ka buuxiyey meesha cunadiisii iyo cabitaankiisi ku shuban lahaa dambas buu ka buuxshay dambas waa taqaana dabka markii uu dhuxushu baaba'ado baasha cad miyaa la cuni karaa maya dambaskii wuxuu ka buuxshay boorsadii oo wato dhashantadiisu ka buuxiyey waana ku safray markuu jidbah gooye marayo oomay ama gaajo ay qabatay oo wax inuu cuno rabo hadduu la soo baxo dambaskii cuno ma u noqonaya maya camalkuna sidaasoo kaleo noqonaya maalintaas aad u baahanto qiyaamo la yidhaahdo ku anfici mahayo kuma anfacayo marka waxaa la rabaa ilaahay dartiisna u samaysid iyo nebigana inaad ku raacdo bidacda bidcooyinka la iska ilaaliyaa la raba sheekha la yidhaha alxaafid alxakami kitaabkiisa macaarij alqabuulka markuu gabayadiisa ikhlaaska tirinaya wuxuu leeyahay shardu qabuuli sacyi an yajtamica fiihi isaabatun waikhlaasun maca لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير من وحويري عملك شروط لغو أقبلاه وإن لبا الشيء أو كلنصده إصابة ولو جيد موافقة السنة السنة دي لبقى للراع متابعة ذي إي إخلاص معه إي إخلاص لبدا إلا لينا oo yaa loo saafiyeelaya camalka ikhlaaska loo samaynay lilaahi rabbi alcarshi laa siwaa alla keliya loo sameey cid kale aanan loo camal falanin muwaafiq sharci ladi irtadaahu muwaafaqadiina waa taa sharcigii oo ka raadli noqdo nabiyullaahi maxamed la yimidna inuu camalkaagu waafaqsan yahay wa kullu maa khaalafa lilwaxyayni mid kasta kulligii oo labada waxyi kitaabka iyo sunnada khilaafo camal kastoo la sameeyo oo sunnadii iyo maarata qur'aankii khilaafaa فإنه رد بغير مين والردين يا بين الآن بغير كلم والردين يا مركا عمل كاغا قف والبو كإلالي رياها استطس كإلان هلقاشيغا كإلان شركيغا كإلان بدعادة كإلان سقفك أوبد بادو وإلهي مالة قيامها أو أوهلو رضاها إلهي أكسو شيكينيني وردوان من الله أكبر si aan u helno marka kelimaddaydii insha allahu tacaala intaas ayaan ku soo khatimayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa sifaatkiisa sarsareeye magacyadiisa wan wanaagsan waxaan ku weydiisanaynaa inuu ridahiisaas akbarka ah ouna siiyo ayaan ilaahay weydiisanana dadka laga raalli noqdo inuu ilahay nagu daro hada wabilahi towfiiq wsala allah wsalama cala nabiyina muxammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته